magaalada muqdisho ee caasimada dalka maanta waxaa ka furmay shirweynaha culimada soomaaliyeed kaas oo u dahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana shirweynahan u noqonayaa shirweynihii labaad oo xidhiidh ah oo lagu qabanaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirweynaha culimada soomaaliyeed waxaa ka qayb galay culimaa udiinka soomaaliyeed oo ka kala yimid dalka iyo weliba dibaddiisa kuwaas oo sanadkan diiradda saari doono midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed halkudhigga sanadkan shirweynaha culimmada soomaaliyeed ayaa laga dhigay soomaali mid ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sheekh aadan macalin sugow ayaa ka warbixiyay arrimaha muhiimka ee shirka looga hadlayo iyo kuwa lagu lafagurayo shirweynahan ku dhacaya culammada soomaaliyeed ee ka soo qaybgelaysa o dhanaan si gaara u salaamayaa bahda warfaafinta oo aan leeyahay shukran kelmadiinna iyo wakhtiga ay siiseen aad ku mahadsantihiin intaas kadib shirweynaha culammada soomaaliyeed maanta muhiimaddiisa looga hadlaayo ama ciwaankiisu ay ka muuqataa mahaamtiisu waa midnimada ummadda soomaaliyeed waa wuxdatul umma oo runtii makaano weyn ku leh islaamka iyo wadaniyadda iyo jiritaanka ummadeedba marka shirku wuxuu khuseeyaa in looga hadlo midnimada ummadda soomaaliyeed dowlatan wa shacban sidii isu qabsan lahaayeen loo xoojin lahaa loo horumarin lahaa cudurrada ku dhacay midnimada ku dhacayna looga daaweyn lahaa oo looga bogsoon lahaa shirku waa muhiimaddiisu maanta waa midnimada ummadda soomaaliyeed halkaasuu beegsanaya waa sanadkii labaad oo noociisaan u dhaco inta hadda xukuumaddan ay jirtay ahmiyad gaaruhuna u leeyahay culammada iyo dowladdaba shirkii horena wuxuu kaga duwan yahay waxyaabo badan oo runtii laga qaatay waayo aragnimo shirkii hore laga qaatay maanta waxaa muuqanaysa midnimo dhinac walba ah oo uu shirka tii hore degdega lagu galay bilow ahaa maanta iyadoo culammada soo bislaysay oo mid lagu wada yahay wax laga hadlayo maxwaraadkiisu diyaarsan yihiin markii shirka la gelayo dhammaantiis la og yahay uu kaga duwan yahay miisaadkiisa badanna waa ka hadli doonaa insha allah jazakum allahu khayr